رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu su-ahaynay kitaabkeena caqiidatu lwaasitiya siibaa arrimihii maalinta qiyaamo dhacayay ee ay aaminsanaayeen salafgeeni ama ahlu sunna waljamaca ay aaminsanaayeen ayaynu markaa soo haynay arrimo fara badan weeyaan waxay noogu horreysay maalinta qiyaamaha in arwaaxdii lagu celinayo jidhka ota koowaad bay ahayd qodobka labaadna waxaa dadku inay qubuurihii ka soo baxayaan ka saddexaad waxayd cadceedda in lagu dhaweynayo ka afraad waxa uu ahaa inuu dhididku xakamaynayo ka shanaadna wuxuu ahaa in miisaankii loo dhigayo dadka oo acmaashoodii iyo iyagoo la miisaamayo ka lixaadna wuxuu ahaa in diiwaanadii iyo acmaashii iyo saxaafadii markaa dadka laga qoray in loo soo kala saarayo oo qof walba kitaabkiisii loo dhiibayo ka toddobaadna waxaa in khalaa'iqdii la xisaabinayo ka sideedaadna wuxuu ahaa xawdkii iyo darkii nebiga ee markaa dadka mu'miniinta ee aan bidco iyo markaa khilaafid nebiga samaynin laga waraabinayey arrinkii sagaalaad ayuu halkan markaa sheekhu inooga gelayaa wuxu uhi wasiraatu jidkaa siraad mansuubun mid la dhigay weeye calaa matni jahannama jahannamo korkeeda ayaa la dhigay wahuwa aljisru waana biriishka alladii kaasoo bayna aljannati waannaari jannada iyo naarta u dhaxeeya yamuru calayhi nnaasu dadkuna waxay u marayaan calaa qadri acmaalihim acmaashooda qadarkeedii ayay ku marayaan fa minhum waxaa ka mid a man yamuru mid mari ka lamxi lbasari sida isha biliqdiisa oo kale midu mari ayaa ka mid a wa minhum waxaa ka mid a man yamuru midu maraya kalbarqi sida hillaac biligiri oo kale midu maraya ayaa ka mid a wa minhum waxaa ka mid a man yamuru ka riixi sida dabaysha oo kale midu mari wa minhum waxaa ka mid a man yamuru mid maraya kalfarasi ljawaadi faras dheeraynaya sidii oo kale wa minhum waxaa ka mid a man yamuru midu maraya ka rikaabilibidi geela rakuubka ah ee la fuulo ee la fuushan yahay sidiisa oo kale midu mari ayaa ka mid a wa minhum waxaa ka mid a man yacduu mid ordi cadwan ordid wa minhum waxaa ka mid a man yamshi mid soconaya mashin socod wa minhum waxaa kamid a man yasxafu mid gerguura zaxfan gurguurasho ayaa ka mid a wa minhum waxaa ka mid a man yukhtafu khadfan mid la dhufsan oo la dafi markaa dafid iyo dhufsasho oo wayulqaa lagu tuuri fii jahannama jahanamo lagu tuuri doono fa ina aljisra biriishka calayhi korkiisa waxaa ahaaday kalaabiibu kelbado iyo biro markaa afqalloocan leh oo takhdifu nnaasa dadka markaa dhufsanaysa biacmaalihim camaladooda iyo xogaa sababteeda ku dhufsanaysa ayaa ka mid a waxauu sheekhu halkan inooga gelaya ayuu ayana inoo tilmaamayaa waxyaalaha maalinta qiyaamaha jira waxaa ka mid a asiraad jidka markaa dadka oo dhami ay marayaan ee la saaray jahannamo korkeeda ee u dhaxeeya jannada iyo naarta ee bimacnaa marka la soo maro yacni jannadii aan wax ka xigaajinine jannadii markaa sidaas lagu gelayo culimmaduna waana marka ay dadku ka soo dareeraan mowqifka weyn ee xashriga iyo xisaabta ay soo dhaafaan ayaa markaa halkaa ay soo marayaan marka halkaasi ahlu naarkiina naarta laga gelinaya mu'miniintiina markaa jidkaasaa la marinayaayo wixii markaas ayagu cusaad ahaana halkaasaa lagu daadin wixii kalena halkaas ayay ka gudbayaan iyo mid iyagoo wada jiray halkaa marayo halkaasaa lagaga daadinayaa naartiina waa la yidhi culimada qaarkood waxay tilmaameen inuu yahay jid waasica oo dadku ay acmaashooda qadarkeedii ay ku marayaan leannahu siraad baa markaa jidka noocaasa weeye weliba rasuulku meel markaa laga siblanayo oo lagu sibirraxanayo inuu yahay ayuu tilmaamay oo dee meesha waasaca ayuunbay taasina noqotaa mar hadday meeshu cidhiiri tahay ma noqoto iyadu bay yidhahdeen meel lagu simirrixdo culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen sida ibnu mascuud laga warinayo waa wax aad iyo laxaad markaas u dhuuban oo tin ka dhuuban oo sayfna ka afweyn weeye haddana isagoo noocaasa waa dadkii ay wada marayaan maxaa yeelay arrimaha aakhiro arrimaha adduunyo loogama qiyaaso ilaahayna wax kasta waa awooda isagoo seefna ka afweyn tinna ka dhuuban ayaa haddana ilaahay dadkii oo dhan uu wada marinaya wain minkum ilaa waariduha ilahay waxa uu leeyahay idinka mid maha qof ilaa waa ku aroorayaayo halkaa markaa waa maraya marka wuxuu yidhi sheekhu yamuru nnaasu calayhi calaa qadri acmaalihim dadku waxay u marayaan qadarkii acmaashooda yacni socodkoodan iyo degdegoodani waxa uu markaas yahay waxay iyagu ikhtiyaar iyo door ay u leeyihiin oo qofku siduu doono u soconayo siduu jeclaado ma aha hadday tahay ile qof waliba markaas ilbirteed ayuu u mari lahaa laakiin waxay khiyaar u leeyihiin maahe camalkoodii hore ee adduunyada markaa ay ku soo qabteen iyo sida ay hadba diinta markaas ay u ajiibeen ayaa maritaankoodina noqonaya qofkii markaa shareecada iyo diinta ilaahay u degdegay ee aqbalay ee wixii rususha ay la timi markaa isagu u degdegay ee siraadka iyo jidka macnawiga ahaa ee adduunyada islaamnimada ahaa ku sugnaaday ee rususha dacwadoodii markaas si dhaqsaa u aqbalay ee ugu dhaqmay kaasi wuxuu noqonayaa jidkaa ka gudbidiisana mid aada iyo laxaad u dhaqsadaa kii markaa isagu badiya ku ahaayee cagjiidka ku ahaa qaadashada diinta iyo ku dhaqankeeda kii ahaana kuwaa markaas gurguuranaya iyo kuwaa soconaya iyo kuwaa markaa jidka siraad saa u soconaya ayay noqonayaan marka waa jazaan wifaaqan qof waliba jidka adduunyada ee ahaa diinta ku dhaqankeeda iyo qaadashadeeda iyo raacitaankeeda iyo baaqii rususha markaa hoggaansankeeda qof waliba siduu ku ahaa ayuunbuu markaa jidhka siraadna ku noqonaya yamuru calayhi nnaasu calaa qadari acmaalihim camaladooda qadarkeeda ayay ku marayaan marka waxaa ka mida buu yidhi mid markaase ka lamxilbasar il yacni biligteedoo kale mid u mari oo sidaa degdega ku mari baa ka mid a waxaa ka mid a mid sida hilaac biligidhi oo kale isaguna u maraya waxaa ka mid a mid sida dabayshuha oo kale u maraya waxaa ka mid a faras dheeraynaya mid u mari waxaa ka mid a mid geelaa rakuubkaah ee la fuushan yahay oo dee ka gaabinaya markaas iyagu faraska sidiisa oo kale ayuu mari waxaa ka mid a mid isagu markaa ordaya oo orod ku maraya mid isagu socod ku marayaa ka mida mid gurguuranayaa ka mida mid inta gebigiisaba la dhufto oo kalaabiibtaasulane ay dhufato dabeetana markaa jahanamo lagu tuurayo ayaa ka mida waa dadkii cusaada ahaa ee wixii markaa dembi ay lahaayeen naarta lagaga soo goynayey ayay markaa dhufanaysaayoo halkaas ay ku tuuraysaa waxaana nebigu sala allahu calay wasalam inoo sheegay dadka cusaada ah marka naarta lagu tuuro inaanay markaa xubnaha sujuudda ee qofku ilaahay uga sujuudaya aanay naartu taabanaynin sida wejiga iyo sanka iyo labadaa gaf iyo labada jirid iyo qadameynka markaa gomadaha atraaftooda iyo farahooda inaanay taabanaynin baa nebigu sala allahu alay slam inoo sheegay oo dhulkii uu ilaahay markaa udhigi jiray markuu cibaadaysanayo naartaasi taaban mayso waxa kale u yihi jisriga iyo biliishka waxaa ku sugan kalaabiib kalaabiibtu waxa weeye waa biro afqallooca leh birahan sida masalan hiliblayaashu intay meel soo sudhaan afkasta usoo qalloocan leh dabeetana hilibka la sudho kuwaas weeye markaa kalaabiibtu kuwaasoo kale oo dadka markaa ciddii la doono lasoo sudhayo oo huugga lagu soo qabanaya ayaa ku sugan takhtifu nnaasa biacmaalihim oo dadka markaa dhufanaysa oo qabanaysa camaladooda yacni xunxun ay sameeyeen darteed kuwa markaas u qabanaya ayaa ka mid a sidaasaana markaa axaadiis fara badani ay ku soo arortay sida xadiidka bukhaari iyo muslim uu nebigu sala allahu calayh wasalam yudrabu siraat waxaa la yeelayaa jahanamo markaa korkeeda mu'miniintuna kooxa ayay u marayaan qaarse hilaaca u mari baa ka mid a qaar sida dabaysha umari baa ka mida qaar sida shimbiraha duulitaankoodao kale umari baa ka mida ragga malaa kuwa ugu daran orodkooda mid umari ayaa ka mida midaan markaa socod karaynin ee isagu gurguranaya ayaa ka mida kalaabiibtaasaa hareeraha markaa jisrigana kus ayaa ayaa hareerihiisana ahaatay oo sudhan oo la faray oo qabanaysa cidda markaa la faray inay qabato markaa mid la xagxagan oo ay jeexjeexi oo nabadgeli baa ka mida mid markaa halkaa naarta lagu tuurina waa ka mid wasiraadu jidku mansuubun waxaa la dhigay calaa matni jahannama jahanamo korkeeda ayaa la dhigay wahuwa ljisru waana biriijka alladii kaasoo bayna aljannati waannaari jannada iyo naarta udhexeeya yamuru calayhi nnaasu dadku waa marayaan calaa qadri acmaalihim acmaashoodii adduunye qadarkeedii iyo hadba say ahayd ayay ku marayaan fa minhum waxaa ka mid a man yamuru mid mari ka lamxi lbasari sida ilbiriq oo kale wa minhum waxaa ka mid a man yamuru kalbarqi sida ilaaca oo kale mid markaa u maraya ayaa ka mid a wa minhum waxaa ka mid a man yamuru kariixi sida dabaysha oo kale midu mari wa minhum waxaa ka mid a man yamuru kalfarasi iljawaadi faras dheeraynaya sidii oo kale midu mari wa minhu waxaa ka mid a man yamuru mid maraya ka rikaabi libili geela markaa rakuubkee la fulo sidiisa oo kale wa minhu waxaa ka mid a man yacduu cadwan mid ordi orod wa minhu waxaa ka mid a man yamshii mid markaa soconaya mashin socod wa minhum waxaa ka mid a man yasxafu mid gurguran saxfan gurguran wa minhum waxaa ka mid a man yukhdafu khadwan mid la dafi ama la dhufsan dhufsasho wa yulqaa fii jahannama jahannamo ayaa lagu tuuri fa ina aljisra biriijka calayhi waxaaday korkiisa kalaabiibu kelbado ayaa ahaaday iyo markaa biraha afkooda soo qallooco oo takhdifu annaasa dadka dhubsanaysa biacmaalihim camaladooda sababteeda iyo ciddii markaa camal xun lahaydee la faray inay qabato ayay markaa dhubsan way qaban faman mara qofka mara cala siraadi jidhka dakhala aljanna jannada ayuu gelayaa fa idaa cabaruu calayhi markay ka gudbaan wuqifuu waxaa la joojin calaa qandaratin biriish bayna aljannati wannaari jannadiiyo naarta udhexeeya ayaa la joojinayaa fa yuqtasu waa la qisaasi libacdin barhkood min bacdin bar baa looga qiyaasi fa idaa hudibuu marka wixii xumaa laga hufo ee laga haadiyo wa nuquu laga daahiriyo udina lahum waxaa loo idmayaa fii dukhuuli ljannati jannada gelitaankeeda ayaa loo idmayaa wa awalu man ka ugu horeeya yastaftixu baabaljannati albaabka jannada in laga furo dalbayaana muxamedun sala allahu calayhi wasalam nebiyullaahi muxamed weeye wa awalu manka ugu horeeya ee yadkhulu ljannata jannada gelaya min alumami ummadaha xaggoodana ummatuhu ummadiisa ayaa ugu horeysa oo gelaysa waxau sheekhu leeyahay qofkii jidkaa siraad ka gudbaa dakhala aljanna ayuu gelayaa waa badbaaday kaasi markaa mar hadduu jidkaa ka gudbo dee waxa ka dambeeya markaa waa jannadii uun jannada ayuu markaa kaasi gelayaa iyadoo aynu weliba arki doonno uu sheekhu inoo keeni doono in haddana waxaa lagu gelayaa shafaacada nebiga ay tahay oo nebiga ogolaanshihiisa iyo dalabkiisa ayaa lagu gelayaa marka ay haddana jisrigaa ka gudbaan ayaa haddana waxaa la joojinayaa qandara qandarada waxaa la yidhaha jisriga iyo dhismaha sarreeye ayaa la yidhaahdaa markaa qandaradan iyo biriishka la joojinayaa culimada qaar waxay leeyihiin waa qeyb ka mida uun biriishkii oo darafdiisii markaa dambe ee xagga jannada xigtay halkaasaa lagu joojinayaa iyo maye jid kale oo markaa khaas oo muuminiinta ku khaasa oo markay halkaa ka gudbaan naarta ay u gudbayaan halkaasaa la joojinayaa biriijkaa kale ayaa la joojinayaa waana sida markaa axaadiida ay tilmaantay markaa saxiixa ahi markay mu'miniintu naarta ay ka soo fakadaan ayaa fa yuxbasuuna calaa qandaratin bayna aljannati waannaar qandare iyo biriij udhexeeya jannadiiyo naarta ayaa la joojinayaa barhkood baa markaa bar looga qisaasaya madaalimtii adduunyada dhexdooda ka dhacday marka faidaa hudibuu wanuquu marka la hufo ee la haadiyo wixiibaa laga hadiyaa loo idmaya jannada inay galaan ilaahay waxaan ku dhaartay buu nabigu ui nafda maxamed gacantiisa ay ku jirtee midkood wuu uga hanuun badan yahay uu ka garasho badan yahay gurigiisa jannada kiisi adduunyada yacni xadiid fara badan ayaa saa ku timi ahlujanna intay markaa beriishka gudbeen halkaasaa la joojinayaa ilaa barkood barka kale waxyaalihii adduunyada ay isku galeen ee dulmi ahaa loo kala qaado jannadana markaa waa gelayaan iyadoon quluubtooda wax allayaaliyo waxay isugu hayaan aanay jirin markaa qandaradaasaa lagu cisaabinaya fa yuktasu libacdi min bacdin barkood barka kalea lagu qisaasaya haddaba qisaasta weyni waxay ahayd tii marka carasaadkii iyo maxsharkii ayaga dadka lagu soo xisaabiyey halkaasay ahayd laakiin tani ayadu waa mid gaar ah oo taa way ka khaasan tahay dadka muuminiinta ah ee ayagu markaa ahlu jannaha ah ayaa wixii markaa qilli iyo uurxumo iyo colaad iyo ayaga ka dhex jirtay ayaa markaa laga hufayaa laga haadinayaa laga safaynaya maxaa yeelay waxa qalbiyaalka haddii iminka dadka dee wax loo kala qisaaso wax loo kala jaro waa la arkaa haddana caloosha inay wax isugu sii hayaan marka iyagoo loo kala qisaasay oo wixii ay lahaayeen maxsharkii iyo halkaa loogu kala qaaday ayaa haddana halkan waxa weeye la isugu laabxaanaya oo wax allayaaliyo wixii markaa caloosha ay isugu hayeen oo dhan ayaa laga saaraya si ay jannada u galaan iyadoo ilaahay tii uu yidhi ay ku sibaysay in wanasacnaa maa fii suduurihim min hillin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin waxaan ka siibnay wax allayaaliyo wixii laabahooda urxumo ku jirtay ayagoo walaalaahoo markaa sariiro ku sugan oo iswada qaabilsan ayay jannada markaas gelayaan marka wuxuu leeyahay markaa laga hufo ee laga haadiyo ee laga nadiifiyo wixii xumaay oo dhan ee cadaawad iyo collayd markaa ku jirtay ayaa loo idmayaa jannada markaas inay galaan albaabkii jannada dee iskama furna oo sida kanaartu markaas u furan yahay uma furna xataa idaa jaa-uhaa wa futixat abwaabuhaa xataa idaa jaa-uhaa futixat abwaabuhaa marka shafaacada nebiga ayay markaas ku gelayaan oo nebiga ayaana ugu horeynaya ee cidda ugu horeysa ee albaabka jannada garaacaysa ee in loo furo codsanaysaana nebiyullaahi maxamed weeyi isaga ambiyadii ka horreeya isaga ummadii oo dhan ka horreeya sida xadiidka saxiixu muslim uu tilmaamayo wuxuu nebigu yihi ana awalu shafiicin fi ljanna anuu kau horeeya markaa ergeynaya jannada ayaan ahay ana awalu man yaqracu baaba aljanna anugu waxaanay ka ugu horreeya albaabka jannada garaacaya xadiid kale wuxuu ahaa waxaan tegaya albaabka jannada maalinta qiyaamaha markaasaan faastaftixu anaya ha la furo khaazin oo markaa malagii loo xil saaray jannada ayaa wuxuu odhanaya man anta yaa tahay adigu markaasuu odhanaya muxammadun markaasuu odhanaya bika umirtu an la afdaa liaxadin min qablik adiga ayaa lay faray qof kaa horeeya inaanan u furin marka nabigeena sal la ala slm qiimaha uu leeyahay ayay markaa halkaa ina tusinaysa dunya akhiraba ilahay qiimaha uu agtiisa ku leeyahay markaa sida inoogu iman doonto shafaacooyinka nebiga nebigu sala allahu calayhi wasalam marka ay dib uga wada joogsadaan ambiyada oo dhami isaga ayaa dadka markaa cadceedda lagu soo dhoweeyo ee dhididku uu xakameeyo in dadka la dhaqaajiyo oo meeshan laga dhaqaajiyo isaga ayaa u ergeynaya oo kurbada iyo hamiga iyo qamigaa haysata ka qaadideeda isagaa ilaahay uga ergeynaya marka labaadna marka halkii laga soo dhaqaajiyo wixii dhibtii ay ka soo baxaanna inay markaa jannadii galaan oo markaa nimcadii iyo barwaaqadii ay dhex galaanna isaga ayaa markaas uga ergeynaya marka wixii dhibayay ka reebideedana nebigu isagaa ka ergeynaya wixii anfacayey helidoodana isaga ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uga ergeynaya waxa kale oo ayadana uu sheekhu leeyahay wa awalu man yadkhulu ljannata min alumami ummatu ummadahana cidda ugu horeysa ee jannada gelaysa waa ummadiisa yani shay xaqahoo sugan weeye waayo nebigu xadiidka saxiixa wuxuu ku yidhi naxnu alaakhiruuna alawaluun inagu waxaynu nahay kuwa dambeeya ee haddana horeynaya yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha wanaxnu awalu man yadkhulu ljanna waxaa nahay cidda ugu horeysa ee jannada gelaysa naxnu laakhiruuna saabiquuna yowma alqiyaama waxayna kuwa horeeya waxayna kuwa dambeeya ee xagga jiridda iyo adduunka imaatinkiisa dee ummadda nebi maxamed ba ugu dambaysa waxaanayna haddana kuwa horeynaya maalinta qiyaamaha ee jannada markaas ugu horgelaya wuxuu leeyahay maya kitaabkuun baa laynaga horsiiyey inagana dabadeen baa layna dabadood baa layna siiyey laakiin maalinta qiyaamaha inagaa ka horeynayno jannada inagaa markaas u horgelayna waxaa kaloo xadiid daara qudni uu warinayaa isaguna uu ahaa jannada waa laga xaaraam yeelay ambiyada ilaa arwaa galo ummadahana waa laga xaaraam yeelay jannada inay gasho ilaa ummatu muxamed ay gasho markaa sidaasaa markaa nebigu qiimo u leeyahay ummadiisu ay markaa isaga qiimo ugu yeelatay faman mara qofka mara cala siraadi jidka dakhala aljanna ayuu gelayaa faidaa cabaruu caleyhi markay ka guddaan wuqifuu waxaa la joojin calaa qandaratin briish bayna aljannati wannaari jannadiiyo naarta udhexeeya fa yuqtasu libacdi min bacd barhkood barhka kale ayaa looga qisaasi faidaa hudibuu markaa laga haadiye ee laga hufo wixii xumaa oo wanuquu laga daahiriyo udina lahum waxaa loo idmaya fii dukhuuli ljannati jannada gelitaankeeda ayaa loo idmayaa wa walu manka ugu horeeya yastaftixu in laga furo dalbayaa baabaljannati albaabka jannada muxamedun sala allahu calay waslm nebi maxamed weeye wa walu manka ugu horeeya yadkhulu ljanna jannada gelaya min alumami ummadaha xaggoodana ummatuhu ummadiisa weeye walahu sala allahu calayhi wasalam nebiga waxa u sugnaaday fi lqiyaamati qiyaamaha alaadu shafaacaatin saddex shafaaciyo saddex ergo ayaa nebiga u sugnaatay fa ama shafaacatu luulaa shafaacada hore fayashfacu waa ergeynayaa fii ahli lmowqifi mowqifka iyo halkaa bannaankaa dadka marka lasoo wada joojiyo waa u ergeynayaa xataa yuqdaa si loo kala xukmo baynahum dhexdooda bacda an yataraajaca alambiyaau intay ambiyadii dib uga gurteen dabadeed aadamu aadamintuu dib uga gurtay wa nuuxun wa ibraahimu wa muusa wa ciise bnu maryam intaasi intii ay rususha waaweyn ay dib uga gurteen awgeed ayuu markaa isagu ergeynayaa bacda an yataraajaca alambiyaau kuwa aadamu wa nuuxun wa ibraahimu wa muusa wa ciise bnu maryam can ishafaacati shafaacada markay dib uga gurtaan ay dib uga joogsadaan xataa tantahiya ilayhi ilaa nabiga sala allahu calayhi wasalam ay soo gaadho waxa uu sheekhu leeyahay raximah allahu tacaala waxaa nebiga u sugnaaday maalinta qiyaamaha saddex shafaaco ayaa u sugnaaday saddex ergo ayaa u sugnaaday shafaacana waa ergo asalka waxaa la yidhaha jaclu shayi shafcan shayga markaas in laba laga dhigo iyo wax mala wada jir in laga dhigo ayaa la yidhaahdaa xagga istilaaxana waxaa la yidhaahdaa inaad cid waste aada u samayso si aad markaa wax waxtara ugu keento ama dhibaato aada uga difaacdo ayaa la yidhaahdaa laba shafaacadu laba qaybood bay u qaybsataayoo shafaaco aan waxba ka jirin iyo shafaaco saxiixa shafaaca waa mid baatila waata mushrikiintu markaa salamyaalkoodu inay u shafaaco qaadayaan ay sheeganayaan ay leeyihiin waxaan u caabudaynaa ilahay agdiisay nooga ergeynayaan sida ilahaydi wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haulaai shufacauna cinda allah waxay caabudayaan ilahay sokadi waxaan waxna dhibaynin waxna taraynin waxaana odhaya ilah agdiisay nooga ergeynayaan famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficin waa kuwa ilaahay leeyahy ergeynta kuwa ergeynaya waxba u tari mayso kuwa markaa iska odhanaya yacni awliyada iyo wadaad hebel iyo ciduu markaa iska qabsa isagaa ku ergeyn doone muriidiin ifcal maa tashaa muriidkayga waxaa doonto samee annagaa ku ergeynay nabi cabdiqaadir jaylaan yidhi iyo yacni mid muriidkiisiibaa naarta yacni uu ka soo saaray waxba kama jiraan shafaacana waa shafaaca saxiixa oo suganoo shafaaca saxiixa waxay noqotaa marka laga helo saddex arrimood marka ilaahay ka raalli noqdo kan ergeynaya ka loo ergeynayana markuu ka raalli noqdo inkastoo shafaacada weynuu inoo sheegi doono ee dadka maxsharka lagu kala dhaqaajinayo iyadoo ay dadka oo dhan caam ay u tahay oo mid ilaahay ka raalli noqdo mid aanu ka raalli noqonba taasi iyadu waa u caam laakiin shafaacooyinka kale cidda loo ergeynaya waa inuu ilaahay ka raalli noqdaa midda saddexaad waa inuu idmaayu ogolaadaa ilaahay in loo qofkaasi shafaaco qaado qofka u shafaaco qaado waa inuu ogolaadaa idankuna dee intii kan ergeynaya ka loo ergeynayaba uu ka raalli noqda ilaahay ayuunbaa idankuna imanaya wa kam min malakin fi samaawaati laa tu'nii shafaacatuhum shay-an ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaa wa yardaa ilahay baa qur-aankiisa ku yihi badanaa malag samooyinka ku sugan oo shafaacadooda aanay waxba taraynin ilaa intuu ilaahay u idmay cidda uu doonay inay ergeyso ee raalli weliba uu ka noqday ka ergeynayo ka loo ergeynayaba yowmaidin laa tanfacu shafaacatu ilaa man aadina lahu raxman waradiya lahu qawla shafaaca ma anfacaysa maalintaa ilaa cidda raxmaan u idmay ee weliba hadalla uga raali noqday mooyaane walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa cidda uu ilaahay raalli ka noqdin bay u ergeynayaan markaa shuruuddaa shafaacada laga helo ayuunbaa shafaaca saxiixa noqonaysa haddaba nebigu shafaacooyin buu leeyahay shafaacooyinkiisaasi waa saddexa mid ashafaacat lcudmaa baa layidha waa shafaacada weyn midna waa shafaaco uu ahlu jannaha u ergeynaya inay jannada galaan midna waa shafaaco uu uga ergeynaya cidda naar mudatay cid naar mudatay inaana gelin iyo cid naarta gashay in laga soo saaro haddaba shafaacada weyni ee casa an yabcasaka rabuka maqaaman maxmuuda waxaa ilaahay markaas u dhowyahay inuu ku soo saaruu ku soo joojiye maqaam kuwii hore iyo kuwa dambeba ay kugu mahadiyaan ee uu nebiguna yidhi ii weydiiye ee aynu mar kastaynu tukana wabacau maqaaman maxmuudan ilaahu maqaam kuwii hore iyo kuwa damba ku mahadiyaan soo joojiye aynu leenahay nebiga waa shafaacada weyn dadka marka halkaa laysugu keeno carusaadka iyo banaanka qiyaamaha marka cadceedda miilka loo soo joojiyo marka dhididkoodii uu xakameeyo markaas ayuu ilaahay uga ergeynayaa si uu ilaahay markaas u kala xukmiyo dadkana markaas u kala dhaqaajiyo mid walibana janniyo naar wuxuu mutay oo u mariyo shafaacada nebigu ergeynaya waxay ka dambaysaa intii ay ka wada gaabsadeen ee ay dib uga wada joogsadeen ambiyadii waaweyneed nebiyullaahi nuux ee aadam baan leed rusushii nuux ibraahim muuse ciise bnu maryam mid waliba markuu dib uga joogsaday ayay nebiga soo gaadhaysaa markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ergeynaya xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu wuxuu uhi ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama anigu dadka sayidkooda anay maalinta qiyaamaha arrinkaasina wuxuu ku imanaya miyaa garanaysaan buu yidhi waxay yidhaahdeen wuxuu yidhi ilaahay dadka maalinta qiyaamaha kuwii hore iyo kuwii daba bannaan buu isugu keenayaa cadceeddana waa loo soo dhowaynayaa murugo iyo dhib baa qabsanaysa aanay qaadi karaynin markaasa dadkuna ruuxayn haysamiyanan arkaynin waa rabbi cid inooga ergeysa aan doonanno qaarkood baa qaarka kale waxa dh bal nabiyullaahi aadam aabaheen inoo geeyo aadam bainta il waxa aadam anta abulbashar adigu dad kaloo dhan adow aabba'a ilaahay baa gacantiisa kugu abuuray ilaahay baa nafdiisii iyo ruuxdiisii markaa ruux ka mida markaa ruuxdii kugu afuufay ruuxdiisii ilaahay baa malaa'igta amray oo kuu sujuudiyey waxaanu ku sugannahay miyaanad arkaynin dee ilaahay nooga ergeen wuxuu odhanayaa rabbi waa cadhooday maanta cadhow horteed aanu cadhoonin dabadeedna mid la mida aanu cadhoonaynin anigana geed buu ii diiday waan caasiyey markaa nafsii nafsi anigu nafsii nafsii baan leeahayo ilahay hortegi karma bal nuuxu taga nabiyullaahi nuux bay u tegayaan waxaa nuuxow rasuulkii ugu horreeya dhulka loo soo diray baatay ilaahay baa addoon cabdishakuuran kugu magacaabay rabbigaa nooga erge waxaanu ku sugannahay miyaanad arkaynin markaasuu odhanaya ilaahay waa cadhooday cadho aanu horteed iyo dabadeed toona iyadoo kale cadhoonaynin aniguna hal dacwo qoomkaya anna hal dacwaan lahaayo dee dacwaddiina waataan kula quustay nimankii markaas qoomkaygii aanu ishaynay waataan kula quusta bal ibraahim u taga nebi ibraahim bay u tegayaan waxaa ya ibraahim adigu nebigii ilaahay baa tay khaliilkii ilaahay udhula ka doortay baa tay ilaahay nooga ergeen waxaanu ku sugannay miyaanad arkaynin markaasuu odhanaya ilaahay waa cadhooday maanta cadho aanu horteediyo dabeetoona taasoo kale cadhoonin aniguna saddex jeer ayaan been sheegay inii saqiimun markii ay yidhahdeen kaalina raacay uli waan xanuunsanaya bal facalahu kabiirum haada markuu digada ka dhigay sanamyadii ee uu kii weynaa soo reebay qoorta u sudhay ee uhi kanaa sameeye bal weydiiye iyo maruu markaa xaaskiisii guri inaha ukhti walaashay wey saddexdaa jeer baan been sheegayo aniguna ilaahay hortegi maaye bal muuse u taga nabiyullaahi muuse ay u tegayaan waxau dhahay anta rasuulullah ilaahay baa risaaladiisii hadalkiisii dada kaaga fadilay ilaahay nooga ergeen isaguna sidii nabiyullahi aadam yidhi si leeg boodhanay weliba aniga waxay dheer boodhaya naf baan dilay aan lay farin inaan dilo war bal ciise u taga ciise ayay u tegayaan yaa ciisa rasuulkii ilaahay baa tahy kelimadiisii u maryama uu ku tuuriyo ruu xaggiisa ka ahaatay baa tahay dadka adiga adoo yani xoolka ku jira adigaa hadlay ama kabdhada lagu hayo ilaahay nooga ergeen miyaan warkeenni waxaanu ku suganahay isaguna sidii si leeg ayuu odhanaya ilaahay waa cadhooday cadho weyn laakiin wax dembiya isagu sheegan maayo maxamed u taga buu odhanaya mid walibana nebiguna wuxuudhaya nafsii nafsi nafdaydaan maanta ilaahay oo badbaadi aan leeyahay markaa nebi maxamed ayaa loo tegaya isagu dhaya ya maxamed anta rasuulullah rasuulkii ilaahay baad ambiyada kii ugu dambeeyey baad dembigaagii hore iyo kaagii dambeba ilaahay baa dhaafay ilaahay nooga erge waxaanu ku sugannahay miyaanad arkaynin sida riwaayaadkii qaarkood tilmaamaya wuxuu odhanaya markaa nebigu aralaha aralaha tan aniga ayaa leho ilaahay i siiyey markaasuu carshiga hoostiisa tegaya sujuud baan u dhacayaa baa nebigu sala allahu calayh wasalam ilaahay wuxuu i furayaa dabeeto mahaddiisa iyo ammaantiisa waxaanu qof hortay u furin ayaa ilaahay iu furaya markuu ilaahay saa u mahadiyo ilaahay saa u ammaano saa ugu sujuudo ayaa ilaahay odhanaya yaa maxamed irfac ra'sak madaxa kor u qaad nebi maxamedow saltooda weydiiso waa lagu siinaya waxaad doontee washfac tushaffac ergee ergadaada waa la aqbalayaa markaa shafaacada weyni taas weeye nabigeenu sala allahu calayh wasalam uu dadkao dhan u ergeynayo ee halkaa markaa dadka lagu kala dhaqaajinayo walahu sala allahu alay slm waxa u sugnaaday fi lqiyaamati talaatu shafaacatin baa u sugnaaday ama shafaacatu lula shafaacada hore fa yashfacu waa ergeynaya fi ahli lmawqifi dadkaa mawqifkaee halkaa la soo joojinayo ayuu ergeyn xataa yuqdaa si loo kala xukmo baynahum dhexdooda bacda an yataraajaca intay dib uga joogsaan ay dib uga noqdaan shafaacada iyo ergada alambiyaa ambiyadu intay dib uga noqdaan aadamu wa nuuxu wa ibraahimu wa muusa wa ciise bnu maryam can ishafaacati intay dib uga taraajuceen ay uga noqdeen dabadeed ayuu ergeynayaa isagu xataa tantahiya ilayhi ilaa ay markaa isaga soo gaadho ayay markaa dib uga taraajucayaanoy uga wada noqonayaanoo markaas ayuu ergeynaya wa ama shafaacatu haaniya shafaacada labaad fa yashfacu fi ahli ljanna ehlujannaha ayuu ergeyn an yadkhulu ljanna jannada inay galaan wa haataani shafaacataani labadaa shafaaco khaasataani lahu nebiga ayay ku gaar yihiin shafaacada labaadna waxa weeye wuxuu u shafaaco qadaya ahlujannihii inay jannada galaan tii koowaad hortu markay halkaa laga soo dhaqaajiyo ee dabeetana jidkii silaadla soo maro ee qandaradii biriishkii aynu sheegnay lagu joojiyo ee muuminiinta loo kala qisaaso ee wixii qalbigooda ku jiray ee uurxumo ahaa laga saaro ayay albaabkii jannada helayaan albaabkii jannadu markaa sideenu naarku markaas uu sii furnaa uma furna isagu ilaa nebigu u ergeeyo oo isagu uu garaaco yacni loo furi maayo isaga ayaa markaa u ergeynaya oo in markaa aynu jannuhu ay jannada galaan nebi maxamed ayaa ka ergeynaya isaga ayaa albaabka garaacaya isaga ayaa markaa loo furaya taasina markaa si xadiidkii muslim tilmaamayay ilaahay wuxuu dadkii ayuu soo tubaya fayaquumu lmuuminuuna xataa tuslafa lahum ljanna jannada ayay markaas loo soo dhawaynayaa markaasaa sidii oo kale aadam loo tegaya fayaatuuna maxamedan fayaquumu markaasuu istaagaya albaabkii garaacaya isaga ayaa markaa loo idmaya wuxuuhi labadaa shafaaco shafaacada ahlu mawqifka in dadka halkaa laga dhaqaajinayo iyo shafaacada gelitaanka jannada waa laba nebi maxamed u gaaro oo cid la wadaagaysa aanay jirin shafaaco kale oo ayadu laakiin fulaydin uun ah ee aan iyadu shafaaco weyn markaas aan ahayn oo gaar nebiga waabaa jirta oo iyadu ku gaaro adeerkii abu taalib sida markaa xadiidka saxiixayn uu inoo sheegay nebigu adeero badan buu lahaa toban bay ahaayeen islaamnimada afar baa soo gaadhay laba waa islaameen labana gaalnimadii bay ku hadheen abulahab isagu gaal buu ahaa nebigana aad buu u xumeeyey isaga warkiisa waan haynaa qur-aanka ayaa laynoogu sheegay ka labaadna abu taalib buu ahaa gaal buu ahaa dee nebiga aad iyo laxaad buu ugu soo falay xikmadda ilaahayna waxaa ka mid ahayd inuu gaalnimadii ku sii jiray leannu haddaanu gaal ahayn difaacu nebiga difaacayey uma suurto galeen oo jaahii uu markaa quraysh agteeda ku lahaa iyo kubaaqi ahaantu diintooda markaa ku baaqi ahaa ayay ku weynaynayeen taasaanu markaa nebiga ku difaacayey dabeetana nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay inuu markaas u ergeynayo oo dabeetana la keenayo meel yaroo markaas soke naarta in laga keenayo oo ay kulaamaha u gaadhi oo haddana maskaxdu ay la kari wuxuu uhi walowlaa ana lakaana fi darki lasfali min annaar intaan aniga awgay baa lagu gaadhsiiyey haddaanan anigu jirin oona saa ugu ergeynin naarta gunteeda ayuu ku jiri lahaa laakiin halkaa meesha eree baxbaaxa ayaa markaa la keenaya xilligaa soke ayaa la keenaya labada markaa islaamayna cabbaas iyo xamza ayay markaas ahaayeen oo markaa isagana shahiidnimo uxud lagu dilayoo sayidu shuhadaa uu nebigu u bixiyey wa ama shafaacatu thaaniyatu fayashfacu fii ahli ljanna buu u ergeyn an yadkhulu ljannata jannada inay galaan wa haataani shafaacataani labadaa shafaacana khaasataani lahu nebiga ayay ku gaar yihiin wa ama shafaacatu thaalita shafaacada saddexaad fayashfacu waa u ergeynaya fii man istaxaqa naara qofka naarta mutay ayuu ergeynaya wa haadihi shafaacatu lahu nebiga ayay u sugnaatay walisaa'iri nabiyiina nebiyiinta intooda kalena waa u sugnaatay wasidiiqiina sidiiqiintana waa u sugnaatay wakayrihim iyo kayrkoodba fayashfacu wuu u ergeynayaa fii man istaxaqa naara qofka naarta mutay an laa yadkhulahaa inaanu gelin wayashfacu waa u ergeynaya fii man dakhalahaa qofkii galayna an yukhraja in laga soo saaro ayuu markaa u ergeynayaa waxau sheekhu leeyahay shafaacada saddexaad nebigu wuxuu ergeyn cid naar cid naar mudatay ayuu ergeynayaa weliba shafaacadani mid isaga u gaara maahe isagana nebi maxamedna waa u sugan tahay nebiyada intooda hadhayna waa u sugan tahay sidiiqiintana waa u sugan tahay dadkii markaa ka run sheegay ictiqaadkooda camalkooda ficilkooda hadalkooda ka run sheegay ee sharciga waafajiyey ee martabadaa markaa nebinimada ku xigto gaadhay sida abubakar sidiiq oo kale sidiiqa ummaddan inuu abubakar yahay uu nebigu sheegay kuwa martabadaa gaadhay ee darajaadkii iimaanka halkii ugu sarraysa gaadhay kuwaasina way ergeyn wakayruhum kayrkoodna waa ergeynayaano dadkii markaa saalixiinta iyo wanaagsanaa ayaa ergeynaya marka wuxuu ergeynayaa cid naarta mudatay inaanay gelin waxaa kaluu ergeynayaa cid naarta gashay in laga soo saaro haddaba ciddan naarta gashay in laga soo saaro axaadiid fara badan oo mutawaatira ayaa ku soo aroortay laakiin ciddan naarta mudatay ee jannada inaan la gelin inuu ka ergeynayo taa ibnu qayim aljawsiyi wuxuu yihi taadiibu sunan kitaabkiisa wuxuu ku yihi wahada nuuc lam aqif calayhi ila alana calaa xadiiin yadullu wahada nuuc buu uhi lama qif ila alaan calaa daliil calaa xadiiin yadullu xadiid tusinaya taamaan helin buui axaadiidta badidoodu waxay caddaynaysaa shafaacada ahlu tawxiidku dadka weliba kabaa'irta sameeyey inay noqonayso intay naarta galaan kadib ayaa loo ergeynaya axaadiidu saasay tilmaamaysaa amaa in loo ergeeyey intaanay gelinba oo aanay gelin taa iyada wax nas tilmaamaya umaan arag buu leeyahy sheekh maxamed saalex al cuthaymiinna wuxuu tilmaamayaa in shafaacada laga faa'iidaysanaya ducadii rasuulku muuminiinta uu dembi dhaaf iyo naxariis ugu ducaynayo marka uu janaasadooda ku tukanayo leanna waxaa taa markaa laasimkeeda inaanay naarta gelin allahuma kfir li abi salama oo kale markuu lahaa ilaahay u dembi dhaaf waana shafaaco markaa adduunyada ah oo sida nebigu yidhi ma jiro nin muslima oo dhimanayo oo janaasadiisa afartan nin oon ilaahay u shariig yeelayna ay markaa ku tukanayaan ilaa ilaahay markaas waa uga erga aqbalaya shafaacadani waata markaa ahlubidaca muctasilada iyo khawaarijtu ay markaa diidaan waayo waxay dhahdaan qofka dembi weyn sameeya naarta ayaa lagu waarinaya qofka zinaysa qofka markaa xumaan sameeya naarta ayaa lagu waarinaya oo shafaacana anfici mayso ilaahayna inuu cid u ergeyso ma aqbalayo axaadiida saxiixa ah ayaa markaas ka mid a qolyahaasa markaa shafaacada kabaairta waa dilkay waxaasoo dhan baa ka mid a waa ciddaa markaas ay diideen qolyahaas inaan loo shafaaco qaadin ahlusunna waljamacana ay qabaan in markaa ergadu ay gaadhayso markaa labadaa shafaaco ayaa markaas iyaguna shafaacada saddexaadna labadaa qaybood ayay u qaybsamaysaa weliba shafaaco markaasi nebiga u gaara ma ahee ciddaa markaa naarta mudatay inaanay gelin iyo ciddaa markaas naarta gashay in laga soo saaro nebiyadii waa u shafaacayaan ummadahooda markaa kuwa caasiinta sidiiqiintu waa shafacaqada ee qaraabadoodii saalixiinta iyo dadka wanaagsanna waa u shafaaco qaadayaan wa ama shafaacatu haalita fa yashfacu nebigu wuxuu ergeynaya fii man istaxaqa naara naarta cidda mudatay wa hadihi shafaacatu lahu isaga u sugnaatay walisaa'iri nabiyiina nebiyiinta intooda kale wasidiiqiina iyo sidiiqiintii wagayrihim iyo kayrkooda fa yashfacu wuxuu ergeynaya fii man istaxaqa naara qofka naar mutay anlaa yadkhulaha inaanu gelin wayashfacu wuxuu ergeynaya fii man dakhalaha qofka galayna an yukhraja minha in laga soo saaro wallahu aclam markaa inoogu joogo